الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أيها الإخوة المسلمون khudbada waxay ku saabsan tahay ilaahay diintan wuxuu usoo dejiyey subxaana watacaala rususha usoo diray inuu yahay raxmad bini aadamka uu yahay in ilaahay subxaana watacaala uu dhibka ka ilaaliyo oo bini aadamka haddii had hanuunka ilaahay raacaan inaysan dhibtoonaynin haddaysa ka leexdaan inay dhibtoonayaan ayuu ilah noo sheegay subxaana watacaala nebi aadam markii ilaahay soo dejiyey waxaa lagu yiri yacni hoobta dhulka u hoobta waxaan idinad hanuunkayga idiin imaan doono marka hanuunkayga idin yimaado qofkii hanuunkayga raacana mana lumaayo mana dhibtoonayo ninkii ka jeesta hanuunkaygana wuxuu ilaahay gelinaya nolol cariiri ah iyo dhib u gelinaya diinta waxaa loo soo dejiyey bini aadamka dantiisa ma aha wax kale ilaahay uma soo dejin subxaanahu watacaala waa hanuunkii lasoo raaciyay nebi aadam si uu adduunkan uusan ugu dhibtoonin waa raxma kulligiis waa maaragtay waa wanaag waxaa lagu xifdinayaa waxala waxa aasaaska ee bini aadamka u baahan yahay culamada waxayna diinta waxa loo soo dejiyey waxa loo soo dejiyey oo ujeedadeeda nuxurkeeda dhan uu yahay in dadka wixii maslaxad ah loo soo loo soo jiido wixii dhib ahna laga celiyo intaasaa loo soo dejiyey ama dhibka in la yaray maslaxadana lako la kobciyo oo la kordhiyo waxay ka mid tahay waxyaalaha yani ilaahay diintanba usoo dejiyey sideedaba waxaa ka mid a waxyaalaha diinta loo soo dejiyey culumada daruuriyaadka shanta ah shanta shay oo lagama maarmaanka qof walba u ah oo ah naftaada in la ilaaliyo maanta maalkaada in la xifdiyo sharafkaada iyo dignitigaada in la xifdiyo in la xifdiyo maaragtay caqligaada in la xifdiyo nasligaada iyo tarankaada intaa qof walba waa ubaahaya nafsadiisa qof aan ubaahanya in la xifdiya ma jiro ilahay wuxuu dilay subxaana watacaala si nafsa nafsada loo xifdiyo ilaahay wuxuu xarimay in la dilo qofka xaqdaro lagu dilo waa u goodiyey ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi qofkii qof dila mu'min dila wuxuu galayaa jahanama ilaahayna waa u carooday ilaah waa lacnaday subxaana watacaala cadaab weynna waa galaya waxaa la jidiyey qofkii qof dilo sharciyaa lagu ilaahay u jidiyey subxaana watacaala in la in la dilo qofka walakum fi lqisaasi xayaatu ya uli albaab waxaa la jidiyey qofkii kama loo dilo in diyo laga qaado culus in diyo laga qaado waxaasoo dhan waxaa loo dalleeyahay in la xifdiyey nafsada waxaa ilaahay ku xifdiyey caqliga waxaa la xaribay khamriga iyo daroogada wuxuu yihi nabiga kullu muskirin khamrun wa kullu kullu kullu khamrin xaraam wax kasta oo caqliga dooriye maandooriyaa waa ma maandooriye waana wax kastoo caqliga dooriyana waa xaaraan khamriga waxaa waxaa ninkii cabo waxaa lagu soo rogay in la maaragtay la ciqaabo waxaa la xaribay qof kasta oo ka shaqeeya ama lug kula khamrigaas ninkii gada ninkii gata ninkii qaada ninkii shuba ninkii caba kulli waxaasna waa la nacladay intaasoo dhan waa la nacladay si mujtamaca looga caqligooda loo ilaaliyo waxaa ilaahay xifdiyey nasliga iyo taranka si ilmahaadii u noqdaan ilmaha dashay oo aada hubta ilaahay subxaana watacaala waxaa la xarimay dinada waxyaalahaas dinada keeni kara dhammaantood waxa waxaa loo dejiyey ciqaab ninkii dinaysa in la karbaasho in dhagax lagu dilo ayaa ilaahay subxaana watacaala jidiyey waxaasoo dhan waxaa loo dilay in la ilaaliyo ilmaha aada dalayso inaad adiga ilmahaadi yihiin in dinada lala dagaalamo waxaa ilaahay xifdiyey subxaana watacaala qofka cerdigiisa qofkii qof ku xadgudba ee qadfa waa ilaahay subxaana watacaala waa u carooday faasiqa lagu tilmaamay markhaati ma galo waa la sideetan jeedada lagu dhufanaya waladiina yarmuna almuxsanaat uma lam yatuu biarbacati shuhadaaa fajiduuhum tamaaniina jalda walaa taqbalu lahum shahaadatan abada wa ulaaika hum lfaasiquun shareecada waxay ku socotaa masaalixdaasay ku socotaa kulligeed waa masaalix qofka dantiisi in loo soo jiido wixii dhib ahna laga hor istaago intaasay shareecada ku dhisan tahay walidaalika sheekh islaam ibn qayim wuxuu leeyahay sheekh antimi wuxuu leeyahay raximahullah qofka muuminka waxaa haboon inuu garto waxa sharta ah oo yacni dhacayo iyo heerarka sharta ay ka- u kala culus yihiin oo qur'aanka iyo sunnaha ay sheegeen isagoo ku cabir qaadana qur-aanka iyo sunnaha saasoo kale waxaa fiican khayraadka inuu yaqaan ee iyo heerarka ay kala yihiin u kala fiican yihiin ee kitaabka iyo sunnaha dhexdooda oo marka uu kala saari karo waxa dhacayo oo dhan khayrkeedana uu markaa si uu u hormariyo waxa khayrka ah e- iyo waxa shartoodu ay yar tahay una digdhigo oo dadka ka celiyo waxa shartooda ay weyn tahay khayrkoodana uu badan yahay oo marka uu soo uu soo jiito waystaniba acdama alkhayrayn bifawaati adnahuma waxa khayrka ahoo badan inuu soo soo dhoweeyo waxa sharta ahna uu fogeeyo qofkaan kala garanin labadaasuu yidhi ma garanin ilaahay diintiisa ma uusan fahmin hadduu kaa sam- hadduu kaa garan waayana wuxuu yidhi hadalkiisa iyo camalkiisa uu samaynayo wuxuu ku dhaqmaya jaahilnimuu ku dhaqmaya ilaahay qofkii caabuda cilmi la-aan ku caabudana wuxuu yihi wuxuu fasahaadinayaa ka badan waxa uu hagaajinayo ibn qayim wuxuu yihi raximahullah shareecada waxay ku dhisan tahay aasaaskeeduna uu yahay addoommada dantooda iyo maslaxadooda nolosha iyo aakharo noloshan adduunka iyo midda aakharo waana cadaalad dhammaanteed waa naxariis dhammaanteed waa masaalix dhammaanteed mas'alo kastoo yida ka baxdo cadaaladda ka baxsan aad aragto eh, iyo masalo kasta oo oo cadaalad darro u aadeysa masalo kasta oo raxmad maaragtay ka baxsan oo aadeysa raxmadda waxa kasoo horjeeda wa masalo kasta oo ka baxsan maslaxada oo fasaad keenaysa ee xikmadda masalo kastoo ka baxsan oo fasaad iyo ciyaar keenaysa wax la kharibo falaysat min ashariicati wa in udkhila fiiha bita'wiil shareecada ka mid ma aha xataa ha lagu soo geliyo xataa ha lagu soo geliyo ta'wiil diintay ka mid tahay ha la yidhahdo laakiin shareecada ka mid ma aha waxaa ka mid ah ilaahay subxaana watacaala wuxuu xarimay gaalada in la caayo ilaahyadooda ilahi wuxuu le walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah kuwa asnaamta caabuda ilaahyada gaalada ha caynina fayasubu llaha cadwan bigayri cilmin oo marka ilaahay ay caayaan ayagoo aanan garanaynin inay ilaahay caayaan waxaa la diiday gaaladii in la caayo ilaahyadooda waa baatil waa ilahay ugu shariik yeela waa in la caayo waa maslaxa ku jirto laakiin maslaxadaas waxaa ka dhib badan inay iyagana ilaahay caayaan subxaana wa tacaala oo nebiga caayaan calayhi salaatu wasalaam oo diintii caayaan ayaa kasii dhib badan saasa ilaahay u reebay subxaana wa tacaala waxaa la darara walaa darar dhibna ma jir dhibidna ma jirto waa xadiis aada iyo aad ka mid a usuusha waaweyn oo diinta islaam ka mid a intaasoo dhan waxay keenaysaa ayuha alikhwa qofka muslimka inuu ka fakero markuu wax samaynayo waxaan intee bay dhib keeni karaan intee bay dhib keeni karaan masala baryahan waxaa aada loogu dhibtoonayey xawlaadihii oo la xiray oo dadkii lacag la gaadhsiin waayey iyo ummadii ku- ku daba noolay dhib badana gaa dhib badana dadkii gaadhay meelay ka furan tahay hadda gobolada qaarkood ay ka furan tahay laakiin gobolkan waa waa la joojiyey waxaa loo joojiyey waxaa dhowr qofaa la xukmiyey oo waxaa lagu xukmiyey inay lacag direen kun iyo xoogaa afar boqol xoogaa lacag ay direen u direen meel aan qaanuunka maraykanka uu diidayo in loo diro marka qofka intaasa waxaan uga joojinay wax allaala wixii dad muslimiin ah wax diraya oo dhan marka maxaa ku jiro maslaxad ah inaad dirto wax yar oo uu dhib soo gaaro dadkii oo dhan wax maslaxaa kuma jira waa laga yaabaa maslaxa inay ku jirto laakiin waa yar tahay maslaxadaas waxaa ka weyn maslaxada kaleo dadka dhibka dhibka soo gaaraya muslimiinta oo dadkii wax loo diraayo iyo dadkii ku noolaa dadkaas oo agoon iyo masaakiin iyo qof walba leh waxaa lagu nool yahay waa dadka wax loo diro dadka dadka sii daba nool yihiin mid wax siiyo sadaqa siiyo mid ay gacanta wax la gashtaan mid ay wax la cunaan miisaaniyad kale ma jirto miisaaniyad dibadaha laga diraayo keliya wa si la joojiyey markaa waa dhibay noqonaysa dhib weyna imaanaya dhib weyn marka waxaa meeshaa ka qaadanayna ayuha alikhwa inaan iska ilaalino inaan dhib geysano oo dadkii muslimiinta aan dhib markaa u gaaro شhaرcada iسلاaمka saas waxay ku dhisan tahay masaalix والmafaasid wax yaro waxaa laga yaaba khayr in adiga arkaysa oo kuu muuqdo yar laakiin khayrkaasu dhib badan ka dambe iska dhaaf markaa khayrka waxaa laga yaaba wax yaro dhiba ina aragto istiraha munkarkaa reer oo mid kasii weyn keeno inuu mid kasii weyn keeno marka yani wax alaala wixii fasaad keenayo xataa magaca diin ha loo bixiyo waxay noqonaysaa wax fasaaday noqonaysa marka inaan ka taxadarno qofka muslimka ah waa inaad ka taxadar haddaa meel shaqo joogtid xataa magacii soomaaliya wadataa muslimkii aad wadataa wixii o dhan xambaarsan tahay itaqi illah dhaqankaada iyo tasarufkaada ilaahay kaga cabso subxaana watacaala dadka dhib ha u keeni wax aad adiga samaysay yani dadkao dhan yuusan dhib ka soo gaarin itaqi illaha fi hada xifad ma aha sharci ma aha diin ma aha ajar keeni mayse xataasaa dhib u geysanaysaa dadkii muslimiintaha waa inaad ka taxadarna marka arrinka meesha haddaa joogto qaanuunkaa la iska ilaaliyo qaanuunkaa la iska ilaaliyo macnaheed waxa wa laba midaad noqonaysaa inaad noqoto qof khaarij can ilqaanuun ah oo qa- qaanuunka wadankaa degso dhan adiga ma ogolin aad tiraa lugta ku dhufato waxaa la shareecadu kasoo horjeeda kaba soo qa- qaarkiis in badan oo kamid ah yani waa qaanuun dad dejiseen gaalaad dejisatay diin uma fiiri shareecada islaamka markay dejisaan laakiin adiga waa soo gasho waa timi waa usoo hajirtay dadaa waxay soo mareen meela fufugay soo mareen cuba iyo waxaa lasoo maray mexico iyo dhulkaasaa lasoo maro lug lagu soo galay marka qaanuunka arada iyagaa dejistay adigu marka inaad qaanuunka jejebiso oo aad markaa xabsi gasho iyo inaad iska ilaalisa qaanuunka haddii diintaadii suurtagal ku tahay inaad ku aad aad aad ku dhaqanto diintaadi yani ma- kuma faani karta ma jiraan khaarij qaanuun ah waa lagu xiraya behind barisaa gelaysaa meel kasii xunaad gelaysaa marka waa inaad fiirisaa nabiga calayh salaatu wasalaam salawaat ullahi wasalam markuu joogay calayh salaatu wasalaam gaalada waa ka badnaay waa laga xoog badnaa waa beytkii ilaahay iyadoo saddex boqol iyo lixdan sano dhex taalo ayuu nabiga isaga tukanayay waxba ma dhihin nabiga calayh salaatu wasalaam saana waxba kama qaban karo saddex boqol iyo lixdan sanoba waxay dhex taallaa kacbadii dhexdeeda leanna ma haysto xoog wax uga qabto waa ku tukanaa nabiga calayh salatu salam dadkuu diinta ugu yeerayaa yani hadihi sunatu rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam dadku ugu yeeraa diinta dadku sharci ugu yeeraa gaal waa islaamku soo gelinaa dadkii laakiin ma dhahayo saddex sad wa- waa inaan xaqa waxa kan ma dhihi karo nabi alayh salaatu wasalaam marka muslimiinta meesha ay ku yar yihiin waa inay yani xikmadda waxay keenaysaa inay iyagu garan garanayaan kolba maaragta waxa maslaxada ah inay garanayaan maxaa adeeg kugu aadan inaad qabato haddaad la soo istaagtay banaanka qaanuunkan maaragtay aan khaarij ka ahay ma aha qaanuunka qaanuun sharaaca ma aha waa qaanuun gaalada jirtay wey. laakiin adigu waa timid oo dhex joogta hadaad tidhaahdo freewaygaan xagga dhinaca kale u galaya qaanuunka jibiya freeway xagga dhinaca kale u gala waweyga dhinaca u socda oppositekeeda u soo gala meesha qaanuun ay samaysan dadku wada iyagaa samaystay maslaxadooda u samaysteen isku diin maaha qaarkood in badan aan isku diin ahayn budisaa ku jira baganisaa ku jira etheisaa ku jira christiana ku jira nin walbaa ku jira muslimiintaa ku jira marka in adiga aada jebiso adiga aada jebiso oo lagu adeegsado markaa muslimiinta in lagu darbiyo xataa muslimiinta in lagu darbiyo waxaa loo adeegsanaa ninkaa hadda misaal waxaa lasoo qaada marka dhib la keeno arrimahaasaa lasoo qaada misaal loo soo qaadayo dadkii gaaladii kaa lagugu dirayo waxaa lagu tusaya qof dadkan inuu burburiyo rabo qof raba inuu qaanuunka dhan jejebiyo marka waxay noqonaysaa muslimiinta dhib u keentay noqonaysa walaysat min addiini fi shay dacwada wa dadka diinta islaamka ugu yeer iska ilaali qaanuunka yani inaada inaadan jebinin iska ilaali yaana jibintiisa adiga dhib kuu keenaysa markaad soo baxaysayna waa saxeeday inaad ilaalinaysa qaanuunka walmuslimuuna calaa shuruutin qofka muslimka ah wixii uu saxiixo oo waxa shuruudda uu dhig uu agteeda joogayo ilahi waxaan weydiisaynaa subxaana watacaala dembigeena inu dhaafo allahuma kfir lanaa dunuubana allahuma kfir lanaa dunuubana waisraafana fi amrina wasabit aqdaamana wansurna cala qowmi lkaafiriin